المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان أدكني باب إباحة الخروج بحد بناني ديد باب كيد ويا للنساء دمركا وبنان تاي إن وبحان قريه دي وبحان لقضاء حاجة الإنسان إنسان كحاجة سجود الشديد قال لي وحديث كساكباتمي dee wixii iyagu arrin bannaan ee dee xawaa'ijtooda balbixidda ay u baxayeenna la mid bay noqonaysaa waqtigaa hore dee waan arki doonaayo iyada aqaladu xataa kaniifiyama ilahayn oo sii dee dadkii baadiye ah iyo dadka meelahaas ay ahaayeen bay caadadoodu ahayd oo tan baa deeta oo imika xadiidku uu kuba yimi xadaثna abubakr bn abi shaybata wa abu quraybin qaala xadaثna abu usamata can hishaami can abihi can caaishata qaalat annaha qaalat caaisha waxay tidhi kharajat waxa baxday sawdatu sawda bintu zamca ayaa baxday bacdamaa duriba intii la yeedhay calayha iyada korkeeda iyo dee dumarkii kaleba alxijaabu xijaabkii xijaabkii la farad yeelo la jideeyey dabadeed ayay baxday litaqdiya si ay usoo gudato xaajataha xaajadeedii waa xaajadii insaan aqaladu kaniifya may lahayn waqti habeenana way ahayd banaanadaasaanay u bixi jireen dumarku weliba habeenkii unbaabay bixi jireen haddaba si ay xaajadeedii usoo gudato wa kaanat waxaanay ahayd imra'atan haweeney jasiimatan macnaa dee iyadu laf leh aada u dheer hilibna leh oo ruuxii aan xataa inkastay asturanto ay dadan tahay ruuxii yaqaanay dee shakligeedan dumarkii kale ay ka dhex muuqanayso uu kuba garanayayo tafracu ka kor noqonaysa nisaa dumarka jisman waa jidh ahaan iyo xoog iyo laxaad ahaan iyo dhereer ahaanba dumarkii waa kor noqonaysa manaa tafrac waa dee taduuluhunna way ka dheeraanaysaa wa tafuuquhunna weeye oo alfaaric waa almurtafic اlcaali sida xisnigii dee madiine kuba yeela makii xasaana faaric la odhan jira oo kale macnaa waa waxa sarreeyee dheer haddaba dumarkay ka kor noqonaysay ka dheeraanaysay ka dhex muuqanaysayba jisman jismi ahaan laa takfaa may qarsoomahaynoo calaa man yacrifa ruuxa yaqaana iyadoonu xataa wejigeedii muuqan ayaa suuradeedan iyo shakligeedan iyo dherarkan ay leedahay iyo taa iyo dumarka inay ka dhex muuqanayso ka dee kor noqonayso taas baanay uga qarsoomahaynba fara-ahaa waxaa arkay iyadoo habeen baxday cumaru bnu lkhadaabi faqaala wuxuu yidhi yaa sawdatu sawdaay wallaahi baan ku dhaartee maa takfayna ma qarsoomaysida calaynaayo dee inkastood dharku asturan tahay shakligaagu waa kaa muuqda ee fanduruy eeg bal u fiirsuu leeyahay kollay cumar ra'yi buu qabay rasuulka ilaahayna uu hadiyo goor ku soo celcelin jiray oo dumarkiisa inuu xijaabo uu yidhi ku bariya waa ruu xagaagsan oo toosan iyo ku faajiriba waa arkaya la kulmaya la hadlayaaye xijaab xijaabka uu jeedayna inaanay guryaba kaba soo bixin oon shaksigooduba muuqan na way ahaydba bal eeg sad usoo baxayso adigoo dee uma almu'miniin ah iyo khuruujkaaga qaalat iyadna waaba arrin dee daruura iyagu usoo baxayeenba oo aqaladu kaniifiyo ma laha habeenkii bay soo bixi jireen qaalat waxay tihi fank caaisha fankafat way soo laabantay ay inqalabat raajicatan xaalaytay mid laabmaysaa walxaal rasuulu llaahi salى اllahu عalayh wasalama fii beyti oo marka ay soo noqotay ee umuuraha caynkanana aswaajta wixii fasax looga dalbayey maaha waa xaajadoodii ay u baahnaayeen idan la-aan bay baxaysay gurigii kale ka baxday rasuulka ilaahay habeenkaa guriga caaishuu joogay markaasay soo noqoto gurigii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh caaisha degenayd radia allahu canha ayay timi rasuulka ilaahayna gurigaasuu kuba sugnaa warasuulu llaahi sala allahu calayh wasalama fii beyti wainahu walxaal inahu rasuulku layatacashaa uu cashaynayo oo markaa casha ayuu u cashaynayey wa fii yadihi gacantiisana waxaa ku sugnaa carqun macnaa laf waxoogaa hiliba leh ayaa ku sugnayd oo dee cashadiisii bay kaa mid ahayd hilibbaa adigu waa markaas carqiguna caynta marka la fadxiyo ra-duna reeban tahay waa alcadmu aladii calayhi baqaaya min laxmin weeye waa lafta waxoogaa hiliba leh ayaa carqi lagu magacaabaa oo taas baa lagu magacaabaa bal markaa haddii markaa uu ruuxu dee hilibka uu kaba goosanayo kalena tacaraqtu markaa cadma oo kale iyo ictaraqtu lcadma labadaba ficil labada ficilba way yimaadaan ama labada maadaba way yimaadaan oo macnuhu uu yahay waan goostay ama hilibkii baan kaba cunay waxaa kaley luqada soo naqliyaan curaaq haddii la yidhaahdo eekani waa carqi iyo curaaq waa lafta aan waxba lahayn ayaa curaaqna lagu idlaaqaa ama laba yidhaahaan haddaba bal adigu rasuulka ilaahay markaa uu cashaynayey dee laftaas kollay hilibkalihina gacantiisay ku sugnaydo waa wixii uu ku cashaynayey ee uu cunayey fadakhalat sawdaa soo gasho faqaalat waxay tidhi yaa rasuul اllaahi rasuulkii ilaahayow inii anigu kharajtu waan soo bax waan baxay xaajadaydaan u baxay faqaala lii cumaru cumar baa wuxuu igu yidhi kada wakada waxay kinayici ka tahay in hadalkii uu yidhi waataan soo aragnayna hadalkiisii yaa sawda wallaahi maa takfayna calayna fandurii kayfa takhrujiin saa iyo saasuu yidhi qaalat caaisha waxay tidhi fa uxiya ilayhi rasuulka ilaahay baa loo soo waxyoodo macnaha isagoo cashadiisii dul fadhiya isagoo lafta ay gacantiisa kuga sugan tahay ayaa waxyigii ku yimi marka aahaartii iyo calaamaadkii rasuulka ilaahay ka muuqan jiray marka waxyigu ku soo degayo ayaa ka muuqday uma rufica canhu waa laga kor yeelay oo macnaa wixii dabooli jiray rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh marka loo waxyoonayo dee waxyigu waa culus yahay aada buu u culusaa rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh isagoo waqti jiiraan oo madiinana ay qabowdayo dadku ay qaqarayaan joogo laqaqarayo ayaa markaa waxyuu ku soo degaa dhidid ka di'i jiray dhafoorkiisa waa culays sida xadiis caayishaba kuba yimi oo waa culayska u leeyahay baa hi innaa sanulqi calayka qowla saqiila bal markaa in haddaba waa laga kor yeelay oo taas arrinkii baa iyo wixii dee daboolayaa ka kor noqday waxyigii baa joogsaday walxaal wa ina alcarqa laftii fii yaddii gacantiisa uu ku sugan yahay oo maa wadacahu aanu iska dhigin weelkii kumuu celin faqaala wuxuu uhi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh inahu qad udina waa la fasaxay waa la idmay lakunna waa dumarkiie dumarow waa laydin idmay an takhrujna inaad baxdaan lixaajatikunna dantiinna iyo xaajadiinnan tani ay ka mid tahay inaad u baxdaan waa laydin fasaxay waa laydin edbe macnaha waxyigii baa saa ku yimi waxyi la aqriyayo dee qur'aana muu ahay rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh dee sunnihiisuna waaba dee waxyigii ay kaga mid yihiin ilaahay baa yihi wamaa yandiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa waxyigan la aqriyayo mid laba mida ayaa la siiyo waa axaadiistiisana aan aqriyayno waaqacadan maahay horena kitaabka waynuuguba soo maray ninkii weydiiyey halkii xaj iyo cumrada iyo markan joognay isagoo dhar iska xidhnaa diib marsanaa haddana cumro ixraamtay yidhi saasaan yeelay rasuulka ilaahay oo maxaan yeelaayo inta waxyigi kuba yimi ayuu rasuulka ilahi ku yihi jubbadan iska saar khaluuqanna iska maydh qur'aan uu aqriyay may jirin waqaayac kalena way jiraan oo dee iyaduba waa waxyi un dee bal maalan firqiya ha udhaxeeya labada waxyi waxyigii markaa maxay noqotay idan iyo fasax baa yimi aayad qur'aan oo soo degtay markaa may jirin inahu qad udina lakum lakunna waa dumarkii an takhrujna inaad baxdaan lixaajatikuna xaajadiinii oo dee marka halkan xaajadii markaa taalay waxay ahayd aqaladu kan iyo fahmay lahayn ee banaanada ay u bixi jireen habeenkii inay taa u baxaan waa shay daruuro aba walow sheekhu uu leeya laa likulli xaajatin min umuuri lmacaayish dee xaajadii kale iyadana sharcigo aan wax maxduuri ku sugnayn wax dhibi ku sugnayn wax ka ratimayo oo shareecadu diiday aanay jirinna kollay daaciyadiina looma diidayo way u baxayaane waa laydin fasaxay bal xadiidku duruq buu leeyahay barhkood baa wax ka yar duwanna aan arki doonaa sena khaasatan meelo qaarkood ay ku yar kala duwan yihiin walow xadiid keliya yahay markaa waan dhammaynaynaa wa fii riwaayati abi bakrin yafracu الnisaءa jismuha zaada abu bakrin fi xadiiثihi faqaala hishaamu yacni اlbaraaza oo waxa weeyaan un xadiidka abubakr bn abi shayba iyo abu qurayb labadaas baa wada wariyey markaa lafdiguu inoo soo dhameeyey dee sa imaka marka dambe uu halkan dambe inooga muuqato walow aanu ina odhan lafdiga abu qurayb baa leh lafdiga abi qurayb waa kaas maxay in lafdiga abubakr bn abi shayba meelo yaroo dee furuuqda yaro udhaxaysa kaba mid ahaa halkaa riwaayadii hore waxaan ku aragnay ee imakaan ka soo baxnay وكانت امرأة جسيمة تفرع تفرع النساء جسم markaas جسما oo تمyiiز ahaanna جisman ay tahay dumarka way td way ka dheeraanaysa way ka kor noqonaysay xagga marka la eego lixaadka iyo dhararka ay leedahay weeyaan halkana maxaa dhacay macnu waa mid une yafracu النisaaءa جismuha oo halkii جismantii markii hore tamyiizka dhacday ayaa waxa weeye dee kollay tamiis laga soo bedelay buu ahaa marka horeba faacil laga soo bedelay ayaa imaka faacil noqdayoo yafracu annisaa dumarka waxaa ka kor noqonayay ka dheeraanayay oo ka dhex muuqanayay jismuha jismigeeda waa riwaayada abibakrin ziyaado aan tii hore ku sugnayna waa jirto laakiin tafsiir ahaana abubakar xadiidkiisa maxaa yimi faqaala hishaamun yacni اlbaraaza oo halkay noqonaysaa waxa weeyaan inahu qad udina lakuna an takhrujna lixaajatikuna markaasaa maxaa hishaam ibnu curwo xadiidka warinayay tafsiir ahaan xaajadani maxay tahay iyo waxaan ay u baxayaan yacni wuxuu u jeedaa oo arrinkan ay u baxayaan uu yahay albaraaza baraaskii baraasku asalka hore waa meesha dee daahirkee muuqata taas baa ama ruuxu de markaa uu joogana wax qarinaya aanay jirinoo kaba dhex muuqanayo taramba baarizatan ama daahira oo de meelsariyo meel godantoona aan lahaynba bal asalku taasba weeye de qaalibanna markaa in dadkii baadiyaha iyo dadkii de bal maalan ama qaryadaha deganaadeen aanan kanifya lahayn iyo dee waa lala durki jiro banaanadii lala tegi jiray xaajada weeye marka baraaskani asalkiisa hore haba ahaado dee meeshaa bannaan ee sida lafdiba inoo dambeeye dee xaajadoodii in ay u baxanay meelaha u kacaan taas baa ujeeddadu iyo meeshan loo fasaxay ay tahay balbaraas markaa taas bay oo ba'dii la fadxiyo waa almowdic alwaasicu baarisu daahir meesha waasicee daahirkaa taasba weeye laakiin jawharigu wuxuu saxaaxiisa ka soo naqlinayaa halkan albiraas oo kale biraasku kol baarase mastarkeeda waa noqdaa dee halkana wax loo jeeda maaha waana isagoo macnaha milicsanaya in san lagu dabdiyo uu diidaba khadaabi uu diido biraas laguma dabdiyo waxaa kaloo biraas la yidhaha waxaan dee insaanka ka soo baxaya waa tan waa la yidhaahaa waxaana wax kale maahe kollay lafdiga alqaa'idba waa meesha godan ee dhulka ka mida qaa'id uu ahaa asalkiisa hore luqada almakaanu almudma'inu min alardi markaa dadku ay xaajada u baahdaanna si ay dadka indhahooda ugaba qarsoomaan waa meelihii ay la tegi jireen oo markaas ba meesha magaceedii ayaa wixii dee uu insaanku xaajadiisii ahaydna laguma magacaabay tanna waa saas oo kaleo biraasku waa lafdiga baraasunbuu ka soo jeeda oo meesha daahirka ee waasica haddii bal markaa wixii dee insaanka kaba soo baxayay biraas loogu magacaabo qaa'idkii ah waa meelihii inta badan marka aanay kanifiyo xaasi jirin dee dadku ay laba tegi jireen si ay indhaa dadka uga dheeraadaan untaaba weye lafdigiisa haddaba ahaa yacni lbaraza وxadaثna abu quraybi qaala xadaثna bnu numayri qaala xadaثna hishaam bhada اisnaadi waqaala wuxuu yihi isagu eeg abu qurayb un baa inoo soo noqdee laakiin maanta hishaam ibnu curwa ibnu numayr baa ka warinaya waa cabdالlahi ibnu numayr halka markii hore abu usama xamaad ibnu usama uu kaba warinayey marka muxuu yihi qaala laakiin ziyaadadin buu sheegayay alfaadihii markaa ama furuuqdii yarayde wakaanat waxay ahayd imra'atan haweeney bay ahayd yafracu nnaasa halkii annisaa badda waa haweeney dee aada u dheerayd oo dee laxaadna lahayd oo dadka ay kaba kor noqonayso jisma jismigeeda uu ka kor noqonayo oo lafsiga annisaa bedelkeeda annaas qaala wuxuu yihi wainahu layatacasha riwaayadan isagu ibnu numayr an can hishaam wainahu layatacashaayo marka tii hore maxaa ku sugnaa wainahu layatacashaa wafii yadihi carqun halkan intay lamay socoto wafii yadihi carqun wainahu layatacashaa bal uu cashaynayay bal waana xadiid keliya un waana alfaadihii ruwaadu barhkood ay dabdiyeen ba waxaanay koodii kale la wadaagsaday aanay xifdiyin ama aanay dabdinun وxadثnي سويد بن سعيد قال xadثnا علي بن mسر عن هiشام بhذا الإسناaد xadثnا عبدالملك بن شعيب بن الليث قال xadثnي أبي عن جدي قال xadثnي عqyل بن khالد عن بن شهاaب عن cروة بن الزبير عن عائشhaة أن أزواaج رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahi haweenkiisu kuna waxay ahaayeen يkرجna kuwa baxa biلeyل habeenkii ayay bixi jireen إdا تبرزنا إلى المناaصع إdا تبرزna waa إdا أردna de an يkرجna للبراaزba ama xاaجada إنسaaنka gudashadeed markay doonaan inay u baxaan waa إdا أردna الخروج de للبراز oo ama kinta iska banaan ee aqalada iyo waxyaalaha ka durugsan markay doonayaan inay ubaxaan ee xaajadooda soo gudanayaan maalintii bay bixi jireen habeenkii baa la bixi jiraybe xadiidkeedii ifkiga waa dambeeyaa weli xadiidkaasna waa sii kuba timi oo markaas inay ahaydba dumarku dee habeenunbay bixi jireenoo waxay ahaydna de qabla an natakida alkunufa fi lbuyuut caadadoodiiba caadadii carbeed ee hore dadkii reer miiga caadadoodii hagaag looma reer magaaloobin waxyaalahanna inay kaniifyada dee aqalada dhexdooda ka samaystaanna bal dee way nacayeenba oo istibdaar ahaan bay u nacayeenba iyaga taas waktigaa hore dee intaan hagaag loo reer magaaloobin markaasay banaanadaasaa loo bixi jiray habeenkii maalintiina may baxayn dumarku xaggay u baxayeen ila lmanaasici manaasicday u baxayeen manaasic waa jamcu mansacin se maqcadba maqaacid loogu jamciyo waana tan la fasiraya wahuwa saciidun waa meel bannaan oo afyaxu waasaca adu waa meel madiine ka yar baxsanayd intan dee dhiska khaasatan halkay iyagu deganaayeen madiina way kala googo'nayd oo reerba meel buu deganaaye beerahood iyo aqaladoodu ahayd waa halkan iyaga degaankoodu ahaayo dee masjidka iyo hareerihiis iyo dhulkan laba deganaa meel ka yar durugsanayd oo bannaanayd oo waasacahayd oonay cidi deganayn halkaasay habeenkii qaban jireen oy u bixi jireen bal taasi weeye waa jamcu mansac waana mawaadic buu leeyahay khaarij almadiina waana indee saciidun afyacna maxay tahay afyaxa waa ardun mutasicahum weeye alafyax almakaan alwaasici afyax waa meesha waasica saciidna waa dhulkaa dee daahirkeeba siman baaba la yidhah ama dhulka korkiisaba ah haddaba waa meel waasac ahayd oo banaanayd oo ka yar durugsanayd inta dadku ay degan yihiin xaggaasay qaban jireen xaajadooday u tegi jireen habeenkii aqaladu kaniifya may lahayn wa kaana cumaru bnu اlkhadaabi wuxua yaquulu mid yidhaahaa lirasuuli illaahi salى اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay ku yidhaahaa uxjib nisaaka dumarkaaga waa dee nasiixo ahaan iyo isagoo rasuulkii ilaahay kula talinaya si uu isagu maslaxada u arkayey ruuxii mafduulkaana kii faadilka ahaa ee kaba mudnaa hadduu wuxuu arko maslaxa ay kuba suganta u ishaaro ama kulaba taliyo taasi waa dee shay markaa markaa jaa-iza ama caadi oo dee markaas bal madluuba haddii uu arkayo markaasoo waa wixii layskuba lahaa laakiin rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh umuurahan dee waxyi ahaan kol haddii ay arrintu waxyi sharci noqonaysa waxyi la-aan kuma samaynayo uxjib nisaaka dumarkaaga xijaab isaga ujeedayo dumarkii inaan laba arkin buu ahaa waayo xadiidka duruqdiisa kalea waxaa kuba sumi fainahu yukalimuhuna albaru wاlfaajir dee mid hagaagsan iyo mid isagu faajir oo fiicnaynba waa la kulmayaa la hadlayaa dhici karta inuu sooba galo guryi xijaabba falam yakun ma ahayn rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam yafcalu mid sameeyo dee kol adaan waxyi ugu iman taas waxa weeyaan taas rasuulka ilaahay kumuu dhaqaaqin khaasatan si uu cumar doonayay fakharajat sawdatu bintu zamcata ayaa soo baxday zawju nabiyi salى اllahu عalayh wasalam leylata min alayaali habeen habeenada kaba mid ah cishaaan waa waqtigan dee cishaa'iga ayay soo baxday wakaandu waxay idhi imra'atan dawiilatan waa alfaadihi aynu soo marray macnahoodii haweeney dheerna way ahayd oo macnaa xataa hadday mararkood habeen tahay habeen tahay ay waxna huwan tahay ruuxii yaqaanay dee waa gar shakligeedan iyo suuradeedan buu ku garanayo waa kamay qarsoomeen fanaadaha cumar cumar baa u dhawaaqo wuxuu ihi alaa hooyay manaa waa litambihun qad carafnaaki waanu ku garanaya sawdato muxuu taan u lahaa waa xirsan dadaal uu ku dadaalayey doonayu aad u raqbaynayey calىa an yunzla اxijaabu in xijaab lasoo dejiyo dumarkii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh laba amro xijaabkii de xijaabkuna waa soo degay kolley waa fadaaisha cumar iyo manaaqibtiisii iyo waxyaalihii uu isagu markii hore doonayey inuu waxyigu kuba yimi oo waxyigu si waafaqsan ra'yigiisii uu kuba yimi ee kolleyna muwaafaqaat cumar aimada qaarkood baa mualaf kuba khaas yeelay waanay tireeye dee markaa waxoogaa waanay noqonaysaa marka la tiriyo tadna ka mid weeye calaa an yunzla alxijaabu qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi faanzla allahu caza wajala alxijaaba ilaahay baa xijaabkii soo dejiyey waidaa sa'altumuhuna fasaluuhuna min waraai xijaab taas baa xadaثna cمr الناqd xadaثna qala xadaثna yعqوب بن إbrاhيم بن سعد qala xadaثna أbي عن صالح عن بن شهاaب بhda isنaadi نحو bal xadiiku waa inoo dhamaaday waana xadيiث keliya macnuhuna waa inoo cad yahay horta bal mid weeyaanoo xadiidka manqabo iyo fadiilo ظaahira cmar بن الخaطاab uguba sugan waaba arintan si uu isagu doonayo u raqbaynayay waxyigu inuu kuba yimi waana muwaafaqaadkii cumar ee halkan un maahee dee meelo markaa dhowra ama waxoogaa yaaba jira oo muwaafaqaadkiisiya waxaana inooguba sugan dadkii ahlalfadli iyo dadkii kibaartaha ruuxan iyo hakaba dee iyaanu martabadoodoo kale kuba sugnaanin be bal nasiixadoodii iyo wixii masaalixdooda ahayd baraarujintii laguma baraarujinaya bal laguma celcelinaya taasna way nooguba sugan tahay ta iyada inooguba sugan dumarka bixitaankoodii waatan xadiidka uu kuba yimi in allaha qad adina lakuna an takrujna ama inahu qad udina lakuna an takrujna lixaajatikuna bixidda ay xaajadooda u baxayaan taas iyadana oo waxyaalihii laakiin shareecada bal dee tani waa gaar oo arrin daruuri ahayd marka loo baahan yahay sa dee inay dad badan bay taasi ku timaadaan markaan meelo kaniif iyo waxaa la joogin ruuxita hayse uma baahna inuu tan laakiin waa umuurihii kale iyadu ma banaanaa baan leenahay xagga sharciga wax maxduuri aanay kuba sugnayn bixideeda iyo habdhaqankeeda iyo socodkeedana waxyaalo saasi aanay kuba sugnayn dee libaaskii bal matalan tabarujka iyo keena iyo ziinada iyo todoyb iyo waxaasna aanay kuba bixin bataa bixitaanka banaanideedna xadiidka waa inooguba sugan yahay taasi waa mid bal xadiidka labadiisa riwaayo taa hore waxaa kuba sugnayd eeg laftii hore oo waxaa inoogu sugnayd inay caaisha tidhi kharajat sawdatu bacda ma bacda maa duriba calayha alxijaab dee iyada u maahay calayha wacala annisaa oo macnaa bixideedaasi waxay dhi intii xijaabka la jideeyey dumarka la amray inay isxijaabaan taas bay ahayd waa laftiga hore xadiidku inooguba bilaabmay halkana maxaa inooguba sugan xirsan على أن ينزل الحجاaب markaasaa maxay tidhi فأنزل الله عaزa وaجل الحijاaب marka riwaayada hore waxay keenaysaa arinkani inuu dhacay baعd الحijاaب inuu ahaa tan dambe waxay keenaysaa qabل الحijاaب inuu ahaaye bal sabab uu ahaa xijaabkii marka laba nadar baa dee bal laba jiha laga yaabaa u yar baahanun hubsasho ama yar dabdin mid weeyaane horeynu usoo maray oo xijaabkan dee halkii wariimadii iyo zaynab bintu jaxsh markii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh guursaday wariimadeedii sameeyey dad gurigii ku hadhay ay jireen iyadoo dadkii kale ay dareereen rasuulka ilaahay ka baxay uu soo noqdo haddana kaba baxay marka inuu xijaabku sida xadiidkii anas soo degay oo arrintaa zaynab bintu jaxshin iyo waktigeedii markii rasuulka ilaahay subaxdii de uu laba habeenkii ula aqalgalay subaxdiisii wariimadii inay sababta xijaabku ahayd halkana waxaa ah in xijaabkii soo degay waa hortaa kolley culimmadutay kuba jamciyeen waxa weeyaan cumar arrintan waa raqbaynayey waana ku celcelinayey taas oo kale bal markaa in labada sababoodbana kolley dee tan un maahee umuuro kale oo kolkol sabab wax ka badan ay qisadu yeelato ama xukunku yeeshaana waa jiraaye inay labadan sababood iskayo waqti dha-aan waqtiyadaa cumar arrinkan ku celcelinayuu tan lahaa waaqacadan kalee zaynabna ay dhacday dabadeedna uu soo degay xijaabkiio tanna waa sabab ee tanna waaba sabab kaloo dee aada iyadna mubaashir ahayd oo la xidhiidhay tan dee qasadan zaynab la xidhiidhay un aayadda soo degitaankeedii laakiin tanna waqtiyadaa ay ahayd oo isku waqtiye un ahaayeenoo labadii sababoodba loo teerinayo oo bal maalan taas walow dee ay aada ugu kala dhow yihiin xagga marka leega aayaadka soo degitaankeeda taa waa laba yidhi laakiin xaggan kale ah xijaabka hortiibay ahayd iyo xijaabka dabadiibay ahayd taas oo kale bal kollay siday dee qordobi baa kollay ila baan filaya xaafidna xajar iyana dee dabadii waa iyaguna arrin ay malaha tay u arkeen inay meeshan taaleen cumar arrinkan waa ku celcelinayey bal maalan waxa weeyaana laba goorna waabay arrintani ahayd mid weeyaane isagu waktigaa hore intaan xijaabku soo degin dee xijaabkan markanuu lahaa yukalimuhuna albaru walfaajir waa doonayayo waxa weeye bal maalan markaa xijaabkii waa soo degay dumarkii waxaa la amrayba dee taas aayaadka waxa weeyaan suuratu axzaab oo kale inay dee waxa weeyaan adigu ba isxijaabaan dumarkii rasuulka ilaah iyo dee dumarkii kaleba waa la amray laakiin cumar baa arrin kaluu lahay intii kaasi soo degtay dabadeed intan kumuu kaaftoomin ee ujeeddadiisu waxay ahayd oo uu doonayey dumarka rasuulka markay noqoto salawaat ullaahi wasalaamu calayhi ay noqoto inaan shaksigoodaba la arag ujeeddada guriba aanay kaba soo bixinon marna maaha iyada dee xaggan dumarkan kale maradii xijaabkii hay qaato bal markaa hala yidhaha wejigiiyo kafkumaa intii lasoo reebay baayo walaa yubdiina zinata walaa ilaa maa dahara minha bay ku jirtaa mise waa wax kale oo macawra mise maaha bal hadalkaasi iyaga haba yimaadee laakiin iyaga waa jirhkooda oo dhan gees kalena tuu doonayey inaan shaksigoodaba la arag suuradooda iyo shakligoodaba laba arag buu doonayay iyada dee taas markaa waa tan rasuulka ilaahay yihi ilaahay waa idin fasaxay xaajadiinii oo xijaabka horena wuxuu taas ee haddana isagaa doonaya intaa wax ka badan oo ah markay dumarka rasuulka noqoto iyo mansiladooda weynay leeyihiin daraaddeed iyo taas inaan suuro ahaanba loo arag aanay muuqanba iskabadaa wax kale ahdee maaha in iyadoo ay asturay inkastaba haba asturnaadeenna aanay muuqanba waa taa uu markaa doonayey dee markaa taasna waxa weeye waa tan looga fasaxay bixidda ay bixi karaan ee xaajadooda ay uba bixi karaan walow dee ilaahay amray waqarna fii buyuutikuna walaa tabarajna tabarij aljaahiliyati اlula kolleyna qaaliban iyagu ay maalan xijaabkaa dhan ay iyagu xijaabnaayeen oo xataa dee markaa min waraa xijaabna taa ilaahay amray haddii wax la weydiinaya inay noqoto bal markaasay kuma jamciyeen dee inay laba qisoo laysu geeyo ruwaanda isu geeyeen tahay way kala duwan tahay waa barhkood way ishaareene bal waa inay arrintu ay ahayd in isagu intaa wax dhaafsan uu doonayo oo xijaabkaa kaba badan oo ah guud ahaanba suuro ahaan iyo shakli ahaan guud ahaanba inay noqdaan kuwa dadkii aan u muuqan ahayn ee kaba qarsoon waa bal maalan tu doonaya markaa saasay dee jamcintu tahy waa laba xaalo oo xaaladaa hore iyo xaaladaa dambe ee xaalada dambena si uu markaa isagu u lahaayo ti may noqonba waa tan loo fasaxay inay xaajadooda u baxaan baabu taxriimi اlkhalwati biاlajnabiyati wاddukuuli calayha wuxuu u baabaysan yahay baabu taxriimi اlkhalwati khalwo lala gooni noqdo bilajnabiyati haweenaydii ruuxa meher u qabanaye ajnabiga kaba ahayd xaramnimadkeed iyo wاddukuuli calayha gelidii looba gelayeyba oo dee haweenaydii bal maalan ruuxan ajnabi kaba ahayd inuu meel ay aamin ka yihiin dee cid kale inay ugu soo gasho dee bal maalan meel qarsoon oo kale uu la fadhiisto la galo taas oo kale ama ugu soo galo bal xaaraamnimadka ee taasi xaaraam ahayd iyo nahiyntii jaanibkaa kuba timi baabkiisii weeye xadaana مسلم وxuu hi xdثna يحيى بن يحيى وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا وقال بن حجر xdثna هشيم عن أبي الزبير عن جابر xا وxdثna محمد بن الصباح وزهير بن حرب قال xdثna هشيم قال أخبرna أبو الزبير عن جابر قال جابر بن عبد الله وxuu yihi قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم ألا hooyaay laa yabيtna yaanu uhoyan yaanu baryen rajulu nin cinda imra'atin haweenay agteed sayibeen dee adigu guur hore soo martay una macarmala taas oo kale sayib ah ilaa an yakuuna adigu aan bikra ahayn lafdigu laakiin mafhuum ma laha xadiidku mafhuum mukhaalafo ma laha waa min baabi awlaabantani bay noqonta kalene ilaa an yakuuna inuu yahay uun mooye ناكحا أي متزوجا ده هوين لا قبا أو ذا محرم أما سن محرم صاحبة oo dee iyada maxaarimteedii kaba mida inuu yahay uun mooyaane yaanu dee bal matalan una soo gelin meel la gelin dee bal arrintan ah dee buyuto dee hoyasho u aqalkaa usoo hoydaana yaanay jirinba alaa laa yabiitana rajulu cinda imra'atin sayibin ilaa an yakuuna inuu yahay mooye naakixan ay mutazawijan wey ruu isagu dee ah kii isagu qabay aw daa maxramin amase maxramkeedii ah waana maxaarimtii dee calaa sabiili ta'biid aanay isuguma banaanayne taa bal axaadiis baa inoo socon doonta insha allahu tacaala kolley ciladuna rasuulka ilaahay baaba xadiid kale inoogaba sheegay oo hadduu nin haweeney la gooni noqdo shaydaan baa saddex ku noqda haweeneydii lagu tirinayeyne carabdee fi qabla alislaam waa xakiimat lcarab hadalkii aan xalay kaba soo naqnayayey iyadoo dee dumarka xortii inta badan iyagu waxaa iskaba ilaalin jira o inay zina ku dhacday iyagoo addoon dee la iibiyo oo xoolo kale ay ulaba dhaqmayeen asal ahaan kala dhexlayeen ay iibinayeen ay isasiinayeen haddana ay zinadeedii noqotay hadalkii ay tidhi de waa khildadan iyo wadajooggan iyo isla gooni noqodkan waxaasaa waxaan igu xambaaray ama dee ay xaggaasay igaba timi way tidhi oo khalwadii dee kolley waxay noqonaysaa kol haddii weliba dadlay oo dee dadkaas waaweyne dariisadan ay kuba abuuran tahay isuna banaan kolley shaydaan baa isuba qurxinayo xadiidkaasa wuxuu ahaa tirmidiyaba way wariyeen qeyb kaba midana kolley waa saxiixeyn bay kuba sugantahy alaa laa yakhluwana rajulu biimra'atin markaa de waxa weye yaanu la gooni noqono de haddii uu laba gooni noqdo xadiidkaa waxaa kuba yimi lafdigaas iyo waxaa saddex ku noqonaya shaydaan shaydaan baa isu qurxin xumaan buu uguba yeedhi xumaan baa dhici taa lagama aamin ahaa marka haddaba shareecadu si dariicadaa loo gooyo wixii ay wax kaba iman lahaayeen loo gooyo ayay ikhtilaadkana xarimtay khalwadiina ay xarimtay oo bale horta markaa waa taasoo waa waxaan kaba imanaya mafsadada weyna ee jaanibkaa kaba imanaysa taa weyn ama xadiidka lafdigan ah cinda imra'atin sayib horta mafhuum ma laha ama mafhuum mukhaalafo ma laha oo lama odhanayo haweeneydii sayibka ahayd baa halkan la qaydaye dee tii aan sayibkahayni way ka duwan tahay ee taas dee qaaliban ta ay ama rag u yimaadaan ee la kulmi karaan ee dhibyaraan kusoo gaari karayeen baaba tan ahayd weeye ta kale may sahlanayn oo ee ruux dhowrsoon rag ka dheer oon is-aqoon baabay ahayd hablihii dee waqtiyadaasay ahaayeen oo kol haddii tan loo diiday min baabi awlaana tii kalaa noqon gees kalena caadadii ama arrintii bay waafaqsantayba ah inay qaaliban kuwa dee bal matalan ama loo yimaado aqalkii looguma yimaado lala sheekaysto ama waxawey lala khalwooda ayaa jaanibkan uma badnaa weeye jaanibkan uma badnaa lanama kansanayo taas si sahlan laguma gaari kara intii bikriga ahayd sabaa markaas ay timi laakiin mafhuum mukhaalafo ma lahay haddii tan la yidhi ta kalena siduu imaam nawi halkan leeyahay min baabi awla ayay noqonaysaa waxa loo khaas yeelay waa wixii qaalibka ahaba weeye arrinka halkana in waxa weeyaana lafdiga baytuutana isna qeyd ma aha arrinku waxa weeye ama xukunkuu noqonaya waa khalwadun yani hooyo shaba dhece habeen bayaanay noqone maalinba haba noqoto muddo dheer bayaan la wada jooginbe kol haddii dee meel la wada joogsado laysla galo ama la wada joogo ay aaminka yihiin cid kale oo bal matalan dee usoo gashayo ay aaminkaba yihiin oo haddii wax la yidhaa hala sameeya la samayn kari lahaa muddaduba yaayo dheeraan maalinba haba noqoto iyada dee xukumkan buu noqonaya ah markaa waa nahyigana waa litaxriime xaaraamnimadkaa waana fasaadka badan ee kaba imanaya daraaddeed axaadiisna way noo socotaa xadaثna qtaybaة بن سacيidi qal xadaثna layث xa وxadaثna mحamed بن ربحi qal أخbarana layث عan يزيid بn أbي xabيibi عan abi الkhayr عan cqبaةa بni caamiri raggan waa raggii aan soo wada arki jirnay wey أna rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم qaala iyaakum manaa ka digtoonaada weeye ka dheeraada nafiina ka fogeeya wadukuula gelid cala nisaai haweenka aw gashaan waa dumarkaa ina aw gashaan dee ajnabiga idinkaba ah taas iska ilaaliya ka fogaado kaba dheeraado naftiina ka dheereeya faqaala rajulu nin baa yidhi min alansaari ansaar kaba mida yaa rasuul allahi rasuulki ilaahayow afara'ayta bal waxaad kaba warantaa alxamwa dumaashiga iyo bal waa wixii qaraabada ninka uhum taas baa xamwi la yidhaah bal kaa kaba waran gelitaankiisa waaweyn idii usoo gelayo dee qoyskii baaba lagu tirinaya inuu reerkii ka mid yaha laguma tirinaya ruuxaa kaba waran alxamuna kolley lafdiga tafsiirkiisu waa inoo dambeeyaa matigi u inooguba imane laakiin waa ninka qaraabadiisa wixii xagga qaraabada ninka ah ayaa xamu la yidhaha ama axmaa la yidhaha dee kolley aabbihii kuma jiro ninka aabbihii kuma jiro waayo waa maxramkii haweeneyda inankiisna kuma jiro oo isaguna dee aynaan kale u dhasho maxramkeedii muu noqon laakiin waa dadkii kale walaalkii baa jiray adeerkii baa soo gelaya adeerkii baa soo gelaya bal qolooyinkaas oo kale abnaab ah waa soo gelayaan bal markaa waxa weeyaan un waa wixii min aqaaribi zawj oo dhan ayaa xamwi lagu magacaaba ama alxmaa la ydhaha ama haweeneyda aqaaribteeda akhtaan baa la ydhaha oo khatan baa dee mufradkii noqon akhtaanna waa la jecla waa haweeneyda aqaaribteeda lafdigan alasaarna way jamcisaa oo labada dhinacba asaarta way ka timaadaayo aqaaribta ninka iyo aqaaribta dumarkaba ama haweeneydaba asaar waa la yidhaah waa xididkaasna alasaar laakiin ta duma ta xagga haweeneyda waa seediyadii oo kale iyo walaalkeed iyo inadeerkeed iyo kuwa caynkaasa akhtaan bay iyo xataa aabaheed oo kale iyo akhtaan waa la odhanaya marka la eego xagga ninkana wixii ka yimaada axmaabaa la odhanaya oo dee axmaabaa iyadana la odhanaya wixii xaggaas oo dhan laakiin dee aabihii oo laga soo reebaya kolkol alxamaad oo iyadu saasun kuma timaado abataa alxamaad waxay luqada u timaadaa waa umu azawj waa ninka hooyadii ayay iyada lafdigan baa u yimaada alxamaad baa u yimaada waana lafdigaas sidaas buu kuba yimaada waa alxamaad oo macnaa waxa weeye dee haddii malaa lagu joogsanaya tadii hadiun baa looguma joogsanaya laakiin waa umu zawj marka waxa weye umu zawj ayaa laga cabira waa dee islaantaa sodohda ah haweeneyda u sodohda maataka xagga kale taas baa iyada alxamaad lag iyadana xagga luqada laba idhaah marka ninkii muxuu yidhi bal ka waran rasuulki ilaahay oo ninkaas dee reerkiiba kamid ah soo gelitaanka haweeneydeena de ninkii la joogin weeye cid kale la joogin uu usoo galo ka waran qaala markaa rasuulka ilaahi wuxuu uhi salawaat ullahi wasalaamu caleyh alxamu waa dumaashigii iyo dadka caynkaasi almowtu waaba dhimasho anaa isaga ka daran kii ajnabiga ki ajnabigii de gurigii hadduu soo galo isku soo noqnoqdo waa la qoonsanayaayo dee waxyaalahaas oo gurigii uma sahlana imaatinkii iyo la kulankii haweeneyda ula kulmayay iyo kani waa nin gurigii reerkii kaba mida haddii isagii uu soo galo iyadii ma qoonsanayso ninkii ma qoonsanayo cid kale kuma qoonsanayso hadduu kusoo noqnoqdiyo hadduu gurigii fadhiistaba dee markaa haddii ay xumaani timaadana dhibyaraan ama sibaa dee ka sahlan si dadkii ajaanibtaa ayaa dee markaa dadkii aan dhowrsoonayn xumaantii uga dhici karta marka isagii waxaanu laba mid yahay dhimasho oo kaas baaba ka daran weeye ka kale ajnabigaa iyo ka kasii durugsan isaga kaba daran الحم الموت وحدثني أبو الظاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث والليث بن سعد وحيوة بن الشريح وغيرهم وصدح يورب ركله أي حديث كوريو أن يزيد بن أبي حبيب حدثهم بهذا الإسناد مثله وحديث كان بالضرام مدآن وحدثني أبو الظاهر قال أخبرنا ابن وهب قال وحرين وهب وسمعت وحن مقلي الليث بن سعد بن مقلي يقول حالك قولي الحم حم يقول oo xamwigu kollay dhowr ruqalana waa leeyahay dee san oo kale in tan laguma daayo waa kan dee asmaa-ulkhamsana kaba mida markaa aan ya loo idaafeyne dee mar laba icraabo markaa xuruufta laba icraabo kolkol iyadoo wowda la gooyo xamun un laba yidhaahaa waa jirta iyadoo maqsuuru loo isticmaalo xamaa oo kale oo dee xamaaka saddexdii xaalaba alifta ay laazimayso sida qafaaka oo kale iyo alqafa oo kale iyo taasna way jirtaa waa luqaadka uu kuga yimaado waana kolley sharaxa waa idinkuba sugantay qolooyinkiina sharaxaysahay alxamu akhu zawji waa zawjka walaalkii iyo wamaa ashbahahu waxa shabahaye min aqaaribi zawji ninka xigtadiisa ah ibn اlcami wanaxwu in adeerkii iyo wixii lamidka adugu bal waxaan idhi kulu man kaana min aqaarib الzawj axmaa baa la yidhaaha mufradkiina kan buu noqon wixii aqaaribta haweeneydaana akhtaan baa la yidhaahaa kutubta taraajimtaad ku arkaysaa iyadoo kale iyadoo in ay tarjamaynayaan oo huwa khatanu fulan cibaaro saasa ka cabiraya macnaha adigu inantiisuu qabay ama walaashiibuu qabay taas oo kale waayo raggaa waaweyn bay dee nin caarimo how dee taasay kolkol tacriifba ugaba dhigaan waa alkhatan bay barhkoodna xataa dee uga timaado te waa rag la yaqaano alkhatanun wax kale maaha ujeedadu waa nin imaamo la yaqaanay baanu de isagu kale xidhirhkan iyo calaaqadani dhex martay o jirtay bal tana asaartuna way inoo jamcinaysaa baan idhi bal xadiid kale waa inoo soo socdaaye horta iyada ta iyada inooguba sugan halkan waxa weeyaan un oo xadiidka iyada inooguba sugan de waa xukunka marka horeba oo ah ruuxii bal maalan haweeneydan aan maxramkeedii ahayn khalwadii uu la khalwoonayee uu la gooni noqonayey dee gelitaankanna waa dariiqii khalwada ee dee xukunkeediibaa axaadiisan inooguba sugan oo ah taasi inaanay bannaanayn sababtay shareecadu u xarimaysaana waa waxyaalahan dee dhici kara ama iskaba badan ee kaba imanaya had iyo gooro ee ikhtilaadkan iyo wada jooggan iyo isdhexgalkan unbaa xumaantu ay kaba dhalatayo dad aan isba aqoonoon isu dhaweynoon isgaadi karayn waxaan ima dhex maraan ama fasaadkan iyo faaxishadu maba timaado haddaba waa saddan lidariica wixii xumaani ay meeshay kaba iman lahaydee dariiqna waxaan u noqon lahaayoo dhan bay shareecadu xidhaysaayo bal matalan markaa taas taxriimkeed ayaa iyada inooguba sugan kulligan waana dee macnuhuna waa kaa inoo cad waa sharkan iyo fitatan ka dhalanaysa umuuraha caynkana ee shaydaanna dee isagii uu waswaasinayo isu qurxinayo xumaantii kuba dhiirinayo si albaabkaa loo xidho ayaa shareecadu tan ay u xarimtay xadaثna haarun ibn macruufi qaala xadaثna cabdالlahi bn wahbi qaala akhbaranii camrun hadda camarkana waa kan inagu soo noqnoqonaya dee in badanna waa inagu soo noqnoqon jire waa imaam weeye camr bn اxaris waxadaثanii abuلظaahiri qaala akhbarana cabdالlahi bn wahbi can camr bn xaris waa kan magacii dhex taab yeelay ana bakr bna sawaadata xadaahu macnaa camr bnu xaaris bakr bnu sawaada oo laga yaabo inaan soo maro nin siqo oo taabiciintii dhexe kaba mida ayaa u waramay waxaana ugu waramay ana cabdiraxmaan ibni jubayr isaa nin muadin hayo siqa ahoo isaguna reer masar oo dee isaguna ninkan ba isku dabaqa yihiin ayaa xadaahu isagana u waramo wuxuu ugu waramay ana cabdاllahi bna camr bn اlcaas xadaahu ana nasarna xadiidka sanadku waaba reer wada masr dhammaan markaa in cabdillahi bn camrna masr waa degaya aabihii baaba waali ka ahaaye xadaahu ana nafaran koox min bani haashimin reer bani haashima ayaa dakaluu usoo galay calaa asmaa'a binti cumaysin asma binti cumays ayay u yimaadeen ay soo booqdeen oo gurigii bay ugu soo galeen fadakala abubakrin isidiiqo abubakrin isidiiq baa soo galay gurigii iyagooy raggani joogaan walxaal hiya wahiya iyaduna taxtahu yowmaidin asma binti cumays waxay ku sugnayd abubakar hoostiisa maalintaasoo abubakar baa qabay fa ra'aahum raggii fadhiyey gurigii isagoo ka maqan bay yimaadeen laakiin magaaladii buu joogay waa kan uguba yimi iyaguna waa dad dee laga shakiyo may ahayno waa dadka reer bani haashimo waa rasuulka ilaahay qaraabadii oo dee bal matalan haweeneyda soo ziyaartay dee carruurtoodiina waabay haysay iyaga markaasay waxa weeye ayuu arkay oo fakariha daalika soo gelidda gurigiisi ay soo galeen ay yimaadeen dee taas isagoo kaba maqan buu dhibsaday oo uu nacay fadakara dalika lirasuuli اllaahi salى اllahu عalيه waslm arrinkaa dhacay buu rasuulka ilaahay uga sheegay wa qaala waxaanuu yidhi lamara ilaa khayran de horta khayrin mooy wax kala maanaraba xumaan la sameeyey may jirinoo taase laakiin de saasaa dhacday faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه waslm rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi in allaha ilaahay qad bara'aha min dalik macnaa umuurta caynkaas iyo waxyaalaha meelahan oo kale marka arrintaa la arko la fisho ama la suuraysto asna ilaahay baa ka beri yeelay waa manqabo weyn iyo fadiilo weyn rasuulka ilaahay baa taskiyeeyey iyadii oo waa dee fadli weyn iyo wanaag weyn oo rasuulka ilaahay uba qirayo ilaahay arrinkaa waa ka beri yeelay waxyaalo sidaasa ama waxaan toosayn iyada inay kaba dhacdo haddana rasuulka ilaahay sidaa kumuu dayn eh uma qaama uu kacay rasuul ullaahi salى اllahu عalيه wasalam calى lmimbari mimbarka korkii ayuu istaago faqaala wuxuu ihi laa yadkulana yaanu gelin rajulu nin bacda yowmi haadaa maalintaydaa dabadeed de markaa horena dhaqankoodii hore iskaga sugnaayeen dadkuna inta badan waxyaalaha caynkaasa dhaqan ahaan iyo muro ahaan baabay uga tegi jireen oo xumaanta caynkaasi kumay badnayn xataa jaahiliyadoodii jaanibkan markay dadka caynkan isan oo kale isku ah taasi kumay badnaynba inta badan iimaan iyo waxyaalahaasa waxanku ay kuma badnaayeen marka dee jaanibkaasna dumarkiina dee raggii waabay usoo bixi jireen oo aqalkii way fadhiisin jireenoo waa la wada hadli jiray waktigaa horena say ahaydba markaasaa iyagina way soo siyaarteen wuxuu ihi maalintan dabadeed yaanu u gelinin calىa muqiibatin waa haweeney laga maqan yahay haweeney aan ninkeedii joogin muqiibada waa haweeneydii laga maqnaa ama sida xadiidka inoogu barhkood baa ka dhiga dee marka beledkii aanay joogin sida dee markii khazawaadka laga maqnaay oo kale laakiin abubakar waa joogay xataa beledkiiba ninkaa joogay marka aanu gurigii jooginin weeye muqiibatin ilaa wa macahu ilaa walxaal macahu maciisa rajulu nin yahay aw isaani laba ayiin mooye ujeedaosu dee ruux wax ka badan haddii laba nin ama saddex noo wada socda kolley sida xumaan iyo waxyaalo kale looga sheekaysta ama waxaasi ay uga dhacaan dadka caynkaasi way yar fog tahay oo khalwadii markaas dee ma noqonayso waa laba keliya oo meel islaba galo meel wada jooga ama aqal isuguba yimaado dee aqal ku wada sugan ama meel qarsoonun ku wada sugan taas bay khalwadii xaaraantay noqonaysaa haddaba in cidi ay la socoto un mooyaane yaanu nina u gelin haweeney ee haba bariidinayo arrinkan kol hadday ajnabi ka tahay qaraabadiisii haba ahaatee bal xadiidku kolley waa xadiidkii dee axaadiistii hore wixii aan kaba qaadna inooguma sugnayde laakiin haweeneydna asma bintu cumays horta waa dee jacfar ibnu abi aalib zawjadiisii weeye la hijirootay xabasho uula hijirootay halkaa caruurta bar kusoo dhaldhashay halkaa ay ku wada maqnaayeen sanado ay wada maqnaayeen markii dambena way yimaadeen oo sanadii toddobaad madaxeedii bay yimaadeen sanadaa toddobaad waa wada joogeen sanadii sideedaad dagaalkii muute ayaa lagu dilay jacfar markii la dilay dabadeed caruurtii ilmo jacfarna waa haysay dee horeynu usoo maray janaa-isiya meelaba uguma soo maray bal markii dambe waxaa guursaday eeg cali waa joogaayo dee taasoo dee arrintu inay waxa weeyaan ruuxu isaga khiyaarkiisa lahoo wax dee ilzaam iyo dee dumaal qasab iyo waxyaalahaasi ma jiraan waxaa guursaday abubakrin ayaa guursaday abubakar markuu guursadayna waana waktigaa dee uu jacfar dhintay dabadeed ciddadii dabadeed buu guursaday horeyna usoo marnay xaj waataynu kusoo marnay waxay u dhashay moxamed ibnu abi bakrin waa tii ku dhashay habeenkii ay dulxulayfe loo soo hoyday waa tii xajkii halkaa kuba dhashay waynu soo marnay abubakar markuu wafaaday dabadeed ayaa cali dib u guursaday oo cali baa dib u guursaday cali bay u dhashay isagana cid bay u dhashay yaxya baa filaya oo markaa dee jacfar iyo abubakar iyo cali intaba caruur way u lahayd ay walaalahayn asmaa bintu cumays waa taas oo kale waa dumarkii xagga hooye ka walaalahayd maymuuna bintulxarisigana dumarkaasna xaggaasay hooye kaba walaalahaayeen bal horta marka qolooyinkan markaa reer beni hashim waa haweeneydan reerkii kaba mid ahayd caruurtii haysaa way soo booqdeenoo dee soo fadhiisteen laakiin waa kayradiisii abubakar arrinkii buu dhiibsaday oo rasuulka ilaahay uma sheego rasuulka ilaahayna waa ka nahiyeyba arrin baa jirto halkan dee shaarixu ama dee kolley qolooyin kalena way soo qaadeenba oo ah dee haddii bal maalan aanun ahayne meeshii laba ay noqdaan ama saddex ay yihiin haweeney keliyana ay tahay khalwa miyay imanaysaa miyay bannaan tahay oo khalwadii ma bannaanaanaysaa xadiidka taas baa inooguma sugan oo haddii dee saddex yihiin oo kale inta badan dad aan dadka aan wax kala qaadanayne qasanayne dee iyagu xun mooyaane dad saas oo kale amalaa dee hagda ay waxyaala isugu hamiyeen ama waxaa sameeyeen way dheer tahay oo kale marka xadiidka waxa nooguma sugan haddii saddexba ay noqdaan ama laba ay yihiin oo kale iyadii mid keliya haba noqotee inaan khalwadii dee xaaraamta ahayd aanay imanahayn oo kale shaaficiyada agtooda kolley waxay kaba dhigaan marka dee dadku intaa kaba badan yahay marka la eego in dadka tirada intaa la egday inay xumaan saasa lagu wada heshiiyo una waxaan aan wada samayno ay aada u fog tahay taas bay kaba dhigaane mid iyo laba iyo waxyaalo way kaba dhici karaan bay dhahaan oo halkan de qolooyin kalena kolley waa qowlkooda iyaguna taasoo eegayo malaa waktigoodii say xaaladu ahayd oo waktigaa hore salaaxii jiray iyo muru'adii jirtay iyo akhlaaqdii fiicnayd ee jirtay waktigaa hore oo beryihii dambe isma bedasho kol kol saddex ruux inay waxyaala ay kaba dhici karaan oo waxaan dee taas ay iyagoo eegay bay kaba dhigeen dadku intaa inay aada uga badan yihiin mooyaane intan oo kale weli khalwadii xaaraamtayd inay jirto laakiin xadiidkutu inoo faa'iideynaya bal markaa waa in khalwadii dee taa lagaga baxayo xurmadeedii lagaga baxayo baabu bayaani anahu yustaxabu liman ru'iya khaaliya bimra'ati wakanat zawjatahu aw maxrama lahu an yaquula hadihi fulanatu liyadfaca badnasu bihim anaadu waa waxa la wixii dee tan baabka inoogu soo socdo ruuxa keenayey in xumaan loo maleeyo wax loo qaato la tuhmo in asbaab iyo muwaadinatuhum laga dheeraado meeshii adigu keenaysay ruuxa xumaan in loo mareeyo oo dhan ama suurada ha noqoto ama suuro kale ruux inaan u joogsan muwaadinatuhum laga fogaado bal taas baa iyada baabka inooguba imanayo baabkuu baabaysanyo markaa muxuu yihi cibaarada dee waana shaarixatan cibaaradiisiiyo maha muslime baabu bayaani anahu wuxuu u baabaysan yahay caddayntii la caddaynaya annahu yustaxabu inay sunno tahay liman ru'ya oo macnaa loo dee sunaynayo loogu yeedhayo liman ru'ya ruuxii la arkay khaaliyan xaariya isagoo la gooniya bimra'atin oo dee isagoo haweeney la taagan meel ayaaba la arkay ama meel la jooga ayaa la arkay waa isagii haweeney wa kaanad ay ahaydna marka ay tahayna haweeneydaasi zawjata waa haweeneydiisii ay tahay aw maxramaba waawo walaashii ama maxramkiisiiba weeye an yaquula inuu yidhaho de macnaa si uu balyaan daniga xun ee ruuxan kale marayn karo iyo tuumada uu waxyaalo ku tumi karo si meesha ugaba saaro inuu ku yidhaho ciddii taa aragtay ama ciddii soo martay haadihi fulanatu waa zawjadaydii waa walaashay waa saas si aan dani xumi meesha u iman adigu muhimku waxa weeya ruuxii muslimkaa weliba dadkii culimada ahy inay ka dheeraadaan muwaadina tuhan meeshii wixii tuhan keenaya tuum keenayo dhan in laga fogaado oo lagaba dheeraado xataa isagu marka la eego nafsul amarka iyo waaqicah in waxa weeyaan wax caadi oo de shay banaan habaa noqdo oho de laftii baaba soo arooray ruuxa joogsadaa man waqafa mawaqifa tuhan falaa yaluumana man asaa dana bihi weeye ruuxa meel daal waxyaalaha tuhum keenaya joogsada isagu haddii dani dadku ay xumaan u maleeyaan dee isaguna hays canaanto in isagaa dadka waxa keenay isagaa meesha joogsaday isaga hadda wixii caadi weeye waxani waa wax shay banaan laakiin marka la eego daahir ahaan iyo sida ay tahay tuhma kaba imanaysa isagoo marka hadda isaga kolley sababuu kabayi isaga qeyb kaba ah haddii dadka ay xumaan u maleeyaan bal marka waxa weeyaan wixii keenaya tuhmo oo dhan in laga dheeraado taas baa xadiidka waana san imakaan ku arki doono xadiidkan iyo duruqdiisa muxuu taa u yeelayaa wuu odhanayaa waa hebla waa heblo un maaha de waa walaashay waa zawjadaydii iyodfaca si uu u daafaco dadnasu iyo xumaan malaheed bihi isaga loo maleeyo meesha ugaba saaro xdثna cبdاللh بن مسلمة بن قعنب qال xdثna حماد بن سلمة عن hاbت البناني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahay kaana wuxuu ahaa maعa إحdى نisائihi waa haweenkiisii mid kaba mida ayuu macooda ahaa anamaceeda ayo haweeney dumarkiisii kaba miduu la joogay bal waxay noo soo socdo haddii aaa xadiidka kan ku xiga waa xadiid kaleo ay warinayso markaa warinayo safiyo laga warinayo safiyo qisadeedna way noo dambaysaa tani qiso kalena way noqon kartaay waxa weeye famara bihi rajulu nin baa soo maray nin baa meeshii soo maray rasuulka ilaah in haweeneydan buu la joogaa fadacaahu ninkiibuu u yeedhay kaalay buu ku yihi fajaءa ninkii baa yimi faqaala wuxuu yihi ya fulaanu hebelow haadihi zawjatii fulana maha haweene kale adigu dadka dee rasuulka ilaah waxaa looga malaynaye waa dadku baraya waa tashriic iyo tacliim eh tani waa zawjadaydii hebla maha haweene kale taas weeye haadihi zawjatii fulanatu bal kolley xadiidku way noo socon doonaaye laakiin lafdiga zawjatii markan imika baabkii ama dee in yar oo halkan horteedba waxaan soo haynay oo kale oo lafdigan zawj uu inagu soo maray waa xadiidkii imaka zawju nabiy markaa kharajat zawja sawdatu bintu zamcata zawju nabiyi sala allahu calayh wasalam oo tay lamay socon waa kan rasuulka ilaahay waa xadiidkiisii zawjatii yidhi qur'aanka marna may dhicin zawjatii ama zawja may dhicin zawjun baa dhacay qur'aanka guud ahaan bal haddaba tani laakiin xadiidka inooguma timi iyaduna waa luqo jirta oo maaha wax la yidhaaho waa shaadiyo waa laxniyo lagu tiriyo waa kan xadiidka inoogu sugan axaadiis kalena way inooguma sugan tahay ashcaartii carabeedna waa la arkay laakiin luqada badani waxa weeyaanu ta badan ayaa ah inaan rag iyo dumarba waa isku mid uno marka haweeneed la sheegayana ta inaan la raacin qur'aankana waa sidaas oo kale uskun anta wazawjuka aljanna iyo bal qur'aanka guud ahaanba dee lugo kale may dhicinba laakiin waa tan xadiidkan iyo axaadiis kaleba way dhacday zawjatii ashcarta qarbeed dee raggii hore weliba shucarada ahaaye dee matalan shicirkoodna kolley iyo luqadoodana la ictimaadsanayay sida farasdaq oo kale iyo waina aladii yascى liyufsida zawjatii ka saacin ilaa usti shara yastabiluhayo zawjatii buu kaba cabiray waa nin hore mutaqadima bal markaa maaha luqa laxni lagu tiriyaan leenahay ee waa luqa jirta xadiiskuna waa tu inoogu yimi ama umuuraha kale waa xadiiska way noo soconayaan faqaala ninkii baa wuxu uhi ya rasuul lahi rasuulka ilaahay ow man ruuxii kuntu aan ahaa adunub ku u maleeya bi isaga xumaan dee kaan u maleeya haddii dee uu jiro weeye cid kale oo intan xaaladan oo kale ay tahay isagoo naagla joogo intan arkay aan xumaan u malaynle balkaasi hadduu jiroba uu nin kale yahay falam akun ma ahayn adunnu mid maleeya bika adiga adiga mid dee ku tuhma ama xumaan kuu maleeya ama su kuu maleeya asal ahaan iyo dani xun anigu ma ahaanin arrinkii buu fogeystay sida dee kuwa inoo dambeeyaba kuba iman marka rasuulka ilaahay waxa weeye muxuu yihi faqaala rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam ina shaydaana shaydaanku yajrii waa soconaya min alinsaani insaanka xaggii majra demi dhiigga makaan socodkiisa oo kale oo dhiiggu saa uu dhex maro ayuu shaydaankuna insaankii u dhex marayaa qalbigiisii buu gaadhayaa wasuusadii ayuu ku tuurayaa shar iyo waxyaale isagu aanu marka horeba kuma talagelin oo danigan xuni uu kaba mid yahay ayaabuu kuba ridayaa ruuxna markaa aaminkama ah oo shaydaankiibaa sudada caynkaas iyo dee dhexmarka caynkaas iyo inuu gaadho qalbigii waswaasiye ayuu leeya saasaan ku ilu leeya waa horjoogsi iyo taa bal xadiidka ta inoogu sugan horta waa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh naxariistiisii badnayd iyo si uu masaalixda ummaddiisa uu dhowrayo u ilaalinayey qulubtooda iyo jawaarixdooda uuga dhowrayey wixii kale aya meelihii dee madaakhil shaydaan ugaba iman lahaa wa kaana bilmu'miniina raximan oo wuxuu rasuulka ilaahay kaba cabsaday ninkan iyo dee kay uwa inoo dambeeyaba shaydaanku inuu qalbigooda kusoo tuuro dani xun hadda waa waswaso uno iyagii halkaa halaagu gaba yimaado oo waayo haddii dee xumaan loo maleeyo ambiyadii gaalnibaabay taasi keenaysa demi kabiiriin iyaga asalahaan kumaba banaana bal matalan rasuulka ilaah waxaan dee lagu tuumo ama tan danigaa loo mareeyaan ooba gaalnimuu noqonaya haddaba waa ka hortag iyo si dani dariicaya ruuxii bal saas oo kale ah si aanay qalbigiisii waxaan uguma dhicin taasi waa mid iyo arrin kaloo ah mawqifa tuham oo ruuxu hadduu kuba yimaado wax waxani ay kaba imanayaan bal si uu yeeli laha isagoo ina baraya taas baa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh oo arrintan uga yidhi xadiidkuna waa inoo socdaaba ama xadiidyo kale xadiid kale وxadثna isحاq بن ibrahيm وcبd بن حmaydi وتqاarba في lفd qaala waxay yidhaaheen أخbarana cabdالرaزاq qaal أخbarana macmr عan الزhriي عan عaliي بن xuseyn عan صaفiyaةa بinti xuyay qaalat waxay tihi cali بن xuseynna waa زayn الcaabidiine kana النabiyu slى الlaهu عalيه waslم rasuulka ilaahi wuxuu ahaa muctakifan mid اctikaafsan masjidkuu joogay tobankii dambe ramadaan bay ahayd faataytuhu waan u imi azuurhu xaal aan ziyaaranaya leyla habeen oo guri waxay ugu timi masjidkii iyo halkii uu ku ictikaafsanaa habeenna way ahayd waana rabadaan tobankii dambe faxadadtuhu waan u sheekeeyo macnaa rasuulka ilaahay baan dee muddo laa hadlay uma qumtu waan kacay lianqalib lian qaliba si aan u laabmo gurigaygii ugu laabmo faqaama uu kacay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh maci aniga macay uu kacay liyaqlibanii si uu ii celiyo oo kan kale waa hulaasiye liyaqlibanii si uu ii celiyo wa kaana maskanuhaa safiyo gurigeeduna wuxuu ayaa aqalkay degantay fii daari usaamata bni zaydin usaamat bnu zayd daartiisa ayay degenayd xaafid xajar baa wuxuu idhahaa halkan waktigaa usaama daar ma lahayn oo nin yar baabu ahaa ay iyadu degtee waa markii dambe dee xadiidka la warinayo cali bnu xusein iyo waqtiyadoodan waa daar uu lahaa waa guri markii dambe dee hantidiisa ahaayo uu lahaa halkaasaa gurigeedu ahaayo macnaa dumarkan rasuulka intoodii badnaydee masjidka hareerihiisa deganaa iyadu may ahayna way ka yar durugsanaydo halkaasaa gurigeedu uu ahaa daartaa usaama waa daartii markii dambe usaama daartiisa noqotay famara rajulaani rasuulka ilaahay dee kollay ilaa masjidka kadinkiisii la gaadh waayo waa la baxay xadiidka inoogumaba sugnaa ruuxii muctakifkaana intaa dee waaba intii de haddii xaajadii uu baxayey bal matalan aanay ahayn uu masjidka ugaba bixi jiray waxaa soo maray rajulaani laba ninoo min alansaari ansaar kaba mida magacyadooda laynooma soo naqlin ibnucadaar baa laga soo naqliyaayo dee cumdatulaxkaamka sharaxiisa kolley ibnucadaarna waa tilmiidkii imaam nawowi ama ninkii almukhtasar loo odhanayey maanaa mukhtasar waxa yihi waa mukhtasaru nawowi bay leeyihin oo ninkaa dee manqabadiisana deje adigoo aadna u laazimay oo malaha raggii ugu hor sharxayba kitaabkan cumdatulaxkaamka kaba mid ahaa inuu yihi waa cabaad ibnu bishir iyo sayd ibnu xudayr xaafid wuxuu dhaha lakiin wuxuu dee halkan la idhaaho waa mustanadkiisii oo uu cuskaday oo uu sheegay ma jirin bal kuma fasirayna markaase laba nin baa soo maro ansaara falama ra'aya الnabiya salى الlahu عalيه waslm marka rasuulka ilaahay dee waa ay arkeen waa tan safiyana way la socotaa ayay asracata labadii dedejiyeen faqaala الnabiyu salى الlahu عalayه wasalam calىa rislikuma ay calىa haynatikuma waar deganaantiina iyo xasiloonidiina iskaga socda ku sugnaade xaaladiinii hore siin deganayda u socoteen weeye risli macnaa waa alhayna iyo alrifqa iyo atu-ada waa deganaan iyo xasiloon iyo taas baabay tahay risli oo imanka labada luqo rasli iyo risli labadaba waa lasoo naqliyaa buu leeyahay waa haynatikuma fi lmashya walaa dee kasrada ayaa badan kolkol kelimada risli caanahana way noqotaa xadiidkeed kolley laga yaaba kitaabka akhirkiisa kuma yimaada lafti kuma iman doonto dajaal xadiidkiisi iyo dee yaajuujiya kuwa ahaaba calaa rislikuma inahaa safiyatu mid wuxuu yahay cid kale maaha waa safiya faqaala waxay dhahan subxaana allah ee kolley waa tii dikriga ahayd ilaah baa nazahan xumaan ka nazahan weeye laakiin halkan iyo meelo kaleba waxay u timaadaa tacajub hadalkii bay la yaabeen oo inay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ay dani xun u maleeyaan tiibaa la weynaatay markaasay dhahan subxana allah s subxaanaka adaa buhtaanu cadiim qur'aankaba xaadisadii iyo qadiyadii ifkiga kolley meelo kala duwan subxaana allah iyo laa ilaha ila allahu iyo tacajub ahaan iyadoo loo isticmaalay u timi bal imaam nawowi adkaarka baabba u dhigtaaye ama fasaleen qaala wuxuu ihi markaas subxaana allah ya rasuul qaala markaa rasuulka ilahi wuxu uhi ina shaydaana yejri waa dareerayaa soconaya min alinsaani majra dam waa dhiigga makaan socodkiisa oo kale wa inii khashiitu waxaan ka cabsaday an yaqdifa inuu tuuro fii quluubikuma quluubtiina idinkood idinku uma jeedin sharan shar iyo wasasiya xumaan uu kuma soo tuuro taas baa dee waa ka hordeg iyo arrinkaasi aan dee idinku sheego wixii ay uga iman lahayd shaydaanka maadadiisaas iyo waswasadiisaasi si uga xidho weeye ugaba joojiyo aw qaala wuxuu uhi shay-an sharan bedelkeeda shay-an وxadثnي cبdاللh بن cبدالرحمن الdاrمي قال أخبرnا أبواليماني قال أخبرnا شعyب عن الزهري قال أخبرnا علي بن حuسين أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته way warantay cali bay u waranto waxay tihi أنha jaءت ilى النبي صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahi ba u timi تزuru xaalay booqanayso في اعتiكاaفi في المسجد isagoo masjidkii ku اعtiكاafsan في الcشhr الأواkhiر من رمضان فتxadaثat way sheekaysatay cindahu rasuulka ilah agtiisa saacata muddo uma qaamat way kacday tanqalibu iyadoo laabmaysa waqaama الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilah inuu kaca yaqliba isagoo si yar dhoweynaya oo celinaya uma dakara wuxuu sheegay waa ninkan dambe imaka zuhri oo cali bn xusein isaga ka wariye markii hore laakiin macmar baa ka warinaya imaka shucayb baa kaba warinaya isagoo xadiidkiisa bimacnaa xadiidi macmarin xadiidkii macmar aynu kaba soo baxnay macnihii kayra anahu qaala wuxuu yihi faqaala الnabiyu salى الlahu عalayه wasalam ina shaydaana yablugu min alinsaani halkii yejri bedelkeeda yablugu uu gaarhayaa min alinsaani mablaga dami waa dhiigu halku ka gaadho ayuu insaankii ka gaadhaya o macnaa waa siduu dee ay ugu suurtogelaysa waswasadiisa iyo bal si u makansanayo taa oo ama waaba dhex gelaya sida lafdiga daahirka xadiidku yahay ama waa xagga marka leega makansiga inuu waswasadiisa gaadhsiiyo qalbigiisa iyo taas uu makansanayo ugu suurtogelaysa ay ugu sahlan tahay mablaga dam walam yaqul muu odhan yejri muu odhan bal kolley xadiidkii waa inoo dhammaaday dee arrinta inooguma suganna waa arrinkii baabka kuma soo bilowna oo ah wixii bal masalan keenaya xumaan in ruuxa loogu maleeyo oo dhan horta inuu ka wada dheeraado hadday wax ku yimaadaan oo mowqifsan oo kale ay la kulmaba inuu bal maala si aan danigan xuni uba iman uu arinkii u caddeeyo kol haddii dee waaqicii waa shay banaan dadkiibaa si kale u qaadanaya inuu wixii u caddeeyo marka horena umuuraha caynkaasa lagaba dheeraado layskaba ilaaliyo arrinta kale inooguma sugan haweeneydu hadday ninkeedii oo ictikaafsan dee habeen ama maalin masjidkii ugu timaado dee taasi banaanideeda oo ictikaafkiisii wax ma yeeleyse laakiin halkan waxay culimadu yidhaahaan kolley dee waxaan uu soo baxayba waa cibaado inuu faaruq noqdee in dee ay dheeraato la fadhiisigeedii iyo sheekaysigoodii uu dheeraado oo kale waaba dhici karta inay waxyaalo kale kaba ratibmaan qaradkii uu yimi wax ka duwana meeshii ay kaba yimaadaan dee taas baaba inaan la dheerayn baaba roogba taas waa iyadana de waxaa kaloo arintan rasuulka ilaahay xadiidka shaydaanku wuxuu marayaa insaanka majradam iyo uu kaba gaadhayaa macnuhu waxa weeyaan shaydaanka xaaladiisa taase waa iyadoo dadkii loogu baraarujinayo inay u diyaar garoobaan shaydaanka makaayidiisa iska ilaalinteed macnaa ay ka digtoonaadaan oo iska ilaaliyaan shaydaanka makaayidiisii waa kaas oo wuxuu makansanayaa insaankii wasaso iyo ahaan iyo bal matalan uu kuba makansanaya waxyaalaha dee aad iyo aad u badan oo iyo gaari kara meelahaase manaa waa dadkii oo lagu baraarujinayo jaanibka taxaruskii iyo iska ilaalinta iyo jaanibka inay u diyaar garoobaan waa xadiidka bal matalan iyadana hadalkan rasuulka ilaahay uu ku celceliyey ee dee xadiidka kuba sugan sida inoogu sugan baabu man ataa majlisan fawajada furjatan fajalasa fiiha wailaa wara'ahu adakani baabu man ataa waa baabu ma yafcalu man ataa ama dee man ataa ruuxii yimi baabu bagooyo man ataa ruuxii yimi majlisan meel la fadhiyosan oo kala yimi fawajada helay dee haddii xalqa loo fadhiyo oo garabka la ysku hayo oo la safo yahay sidii safkii salaada oo kale siday dee xalqadu ahaan jireen fawajada helay furjatan meel bannaan oo majliskii uu yimi kaba bannaan markaasoo fajalasa fadhiistay fiiha bal taa waa arrintiisii oo dee ah inuu halkaa fadhiisto wailaa haddii aanu helin furjo iyo meel banaana wara'ahum jalasa wara'ahum macnaa fadhiistay isagu meel gadaashoodii adigu bal waxa weeyaan un kolley waa adabtii xalaqaadku say yihiin bal xadiidka iyada inooguba iman doontaa wuxuu yihi markaa muslim xadaثna qtaybaة بn سacيid عan maliك بn aنس فيma quri'a عalayه عan isxaaq بn cabd لlahi بn abi طلxata ana abaa murata mawlى caqiil بn abi طaalibi kale waxaan filaya dee horta meel wax ka badan meel ayuu kaga sugan yahay kitaabka magaciisa culimadu yaziid baa la yidhaah bay yidhaaheen laakiin kunyadiisan buu aad uguba shuhuroobay waana ninkaa taabiciga xadiidka صaxaabigii kaba warinaya mawlى caqiil بn abi طaalib waa la yidhaah kolkolna walaashii bay kaba dhigeen mawlaheeda inuu ahaa umuhani oo mawla umuhanina waa la yidhaahaabe bal waa ninkaa kunyadiisan aad looguma yaqaane taabicigaa wuxuu yihi ninkaas abaamura ayaa akhbarahu isxaaq buu u waramay labadooduba waa taabiciintii can abi waaqidin ilaysiyi waxaanu ugaba waramay صaxaabiga abuwaaqid la yidhaahaa ee reer bani lays oo wuxuu yidhi ana rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay bayna baynamaa waqti huwa isagu jaalisun uu fadhiyo fi lmasjidi masjid uu fadhiyo masjidka dhexdiisa walxaal annaasu dadku macahu maciisa ayiin oy la fadhiyaan id waqtiga aqbala waxa soo qaabilay oo masjidkuu rasuulka ilaahay joogay dadkiina way fadhiyeen garabka la isku hayo xalqa loo fadhiyey rasuulka ilaahay baa salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dee cilmi ahaan iyo wacdi ahaan iyo wax kastaba lagaba qaadanayey markaasaa saddex nin baa masjidkii ku soo baxay oo xaggoodii soo qaabilay fa aqbala isnaani laba ayaa soo qaabilay oo dee marka hore way soo wada baxeenba majliskii way ku soo wada baxeen ee laba way sii wadeen dee iqbaalkii iyo imaatinkii oo laba way soo qaabileen ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam wadahaba waaxidu mid isagu iska baydhay oo dee bal matalan markaa waa iska tegey fawaqafaa labadii soo qaabila xaggii rasuulka ilaahi usoo kacayo majliskiisii way isdul taageenoo calaa rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam fa ama axaduhumaa mid ahaani labadoodii mid ahaani fara-aa wuxuu arkay furjatan meel bannaan oo filxalqati xalqadii dhinacaa la ysku hayaa ninba meeshuu doono ma fadhiyo waa la siiman yahay oo garabkaa la ysku qabtay markaa meel bannaanayd xalqadii ayuu helay isagu fajalasa fii halkii buu fadhiistay waa mal akharu kii kale meel bannaan waa waayey dadkii garabkay isku hayaan dee loomana kala durkin oo dadkii iskumay durdurkin oo meel looma banayn fajalasa khalfahum dee safkii waasa dee xalqadna waxay dhahaan dee wasan sufuufta salaada oo kaleo dee marka hore la buuxiyo haddana ka dambaa la bilaabaaye ee wuxuu fadhiistay iyaga gadaashoodii buu fadhiistay ama haaliu ka saddexaad dee waa kii marka horeba fadahaba aan soo aragne faadbere waa daba jeediyey daahiban xaaliyo isagu iska socday muu ku soo baydhin be waa iska socday falama faraqa rasuulu llahi salى اllahu alayه wasalam markii rasuulka ilaahay wacdigii ama cilmigii iyo dee wixii uu hayey taas uu dhameeyey ayuu qaala yihi ala khbirukum maydin waramaa oo can inafar الalaaثati nafarkii saddexdaa ma idinkaba warama shanigoodii de haawaad meeshii taalla noo sheego noogaba waran xaalkooda ama axaduhum midkood faawaa ilى اllahi faawaa wuxuu u dumay usoo dhowaadu u dumay ilى llahi ilaahay xaggii faawaahu llahu ilaahayna wuu soo dumo waa soo dhoweeyey taas waa kan hore ee xalqadii dhex galay weeye fadhiistay ficilkan awaana kolley imaka markii uu laazimka ahaa eeg waa shaksigii faacilin buu qaatay isagii baan leenahay awaa ilى اllahi macnaa induma ilayhi weeyaan oo de waa kan xaggiisiibuu usoo dumay waa waa la qasriyaayo hamsadiisa lama madhe awaa haddii laakiin uu ficilku mutacadi noqdo mafcuul qaadanayo iyada waatana waa la madaayo ka damba uu madayo faawaahu lahu qur'aankana waa sida dhacdayo id aweynaa ilى skrati id awى اfityaة ilى اlkahfi waaaweynaahumaa ilىa rabwat dati qaraari wamaciin alam yajidka yatiima faawaa oo markaa bal waxa weeye ficilku uu laazim yahay waxaa la isticmaalaya de waa isagoo maqsuura waa ficil hulaaثiya awى ilayh manaa indaba ilayhi weeye laakiin hadday noqoto soo dhoweyn iyo soo dumid iyo mutacadi uu yahay hamse kalea soo biiraysa aawaahu saa qur'aankaba labada xaala ay dhaceen way jiraan dee barhkoodi iyagu malaa yidhi way labadaba way noqon karaan oo labada luqaba sugay oo alqasr walmad laakiin bal waxaan lehay dee labadan luqo waana sheekuna kolley si fiican buu udabdinaya halkan qolooyinkiina sharaxaysteen wa ama alaakharu ka kale waa kii dadkii diiday nacay dee kol haddii ay dhinacii laysku hayo meeli aanay u banaanayn inuu ciriiriyo iyagii uu ka taltallaabsadiyo taa uu nacayo dabadoodii buu fadhiistay fasaxyaa wuu xishooday musaaxamo dadkii uu cidhiiriyo kala durkiyo taas buu kaba xishoodayo fasaxya lahu minhu ilaahayna isna waa kaba xishooday waa sifada ilaahay sifaadkiisa kala mida tii dadka aan shabahayin ba wey wa ama alaakharu ka kale waa kii saddexaad waxaa la arkaa xaajo daruuro ah iyo taa inaanu teeginba ee majaalista cilmiga iyo dikriga iyo marka la yimaadana waxay tahay dee ruuxii aan wax daruuro ah ku xambaaraya jirin in lagaba qayb galo oo la joogo taas bay tahay ee faacarada uu jeestayo faacrad allahu canhu ilaahayna subxaana wa tacaala isagii uu kaba jeestay taas buu bal masalan horta waxaa iyada inooguba sugan halkan sheekuna uu soo dhigayaa istixbaabu juluusi اcaalim ilى asxaabi wakayri fi mowdicin baris ruuxii caalimkaa buu leeyahay inuu ufadhiista asxaabtiisii meel baarisa ama masjid ha noqoto ama meel kaleba haba noqoto ee masjidkuna oo ka ugu mudanoo fadhigiisii baa isagii cibaado ah oo dee khayr aan meelihii kale lahayn buu leeyahay halkaa markaa cilmigii uu sheegaya iyo in tadkiirkii iyo wixii uu kulaba yimaado waxaa kaloo ku sugan bu xadiidka sheekhu fawayda uu soo dhiganayo jawaasu xalqi اcilmi ama dee xalaq اcilmi wadikri fi lmasjid oo waa marka la eego cilmi marka ay tahay iyo dikri marka ay tahay iyo waa xalaqaadkan loo fadhiisanaya iyo dukuulkeeda iyo ama ka qaybgalkeedu istixbaabkeedi iyo dadkeeda oo lalaba fadhiistayo in laga taga khaasatan majaalista cilmigayd karaahadeedii oo kale gees kalena aadaabta xalqadaasay waxay dhaahaanba waa inay dee safka salaadoo kale ay noqoto dhinaca laysa saaro horta inta hore la buuxiyo dabadeedna haddii loo baahdo dee kuwa ka dabadood baa la fadhiisanayaa haddii cid uu ruux yimaado de hadduu meel banaanka helasan ninkan yeele uu fadhiisan haddii kalena way noo dambaysaa baabka kan ka dambeeye haddii la kala durdurki karo ha loo kala durko meel ha loo baneeyo de haddii kaloo taasi aanay suurtagal ahayn ama ay adag tahayna kolley saa ninkan kalaba yeelay wuxuu fadhiisanayaa bal taasi laakiin adabka ayaa ah taas in habkaa loo fadhiisto xalqadna ay saa noqoto ayay adabtu tahayba wey bal masalan waana taas ciddii bal masalan xalaqaadka caynkana kaba qeybgelaysa iyo dee dikriga iyo khayrkaas iyana kolley fadiilo weyn baa uguba sugan rasuulka ilaahayna waa tan uu sheegay jeedsiga ruuxu daruuro la-aan iyo baahila-aan iugaba jeestiye icraabka caynkanna dee dembigan weyn baaba iyada inooguba sugan ee rasuulka ilaahay sheegay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh وxadثna أحمد بن المنdir qال xadثna cبدالصمد qال xadثna xرب وهو بن شhdاد xا وxadثnي اسحاq بن منصور qال أخبرna xبان qال xadثna abاn abاn qال جaميiعا waa abاn iyo xرب labadaasi waxay yidhaaheen xadثna يحيى بن أbي kaثير أن إسحاq بن عبداللahi بن أbي طلحة xadثhu في hada الإسناaد بmثله waa kan imika aynu kaba soo baxnay isحاaqna marka horeba snadka u kuba sugnaa في المعنى لكن waa حagga مaعنihii de waa xadيiثkan walow de بhada الإسناaد isناadkuna waa isناadkii hore un kolayna awقaada qaarkeed lafdiga mثli waxay ka dhigaan markay dhammaan xaggii lafdiga iyo macnaha isku mid yihiin markay naxwahu iyo isticmaalayaan iyo de almacnana waa marka alfaadii haguma kala tagsadeen macnaha ay bal maala iskaga mid yihiin lakin kol kale waxa dhacdo xataa kitaabkeedna kala dhacda iyadoo lafdiga mithli laba isticmaalayo wax ka acamsan loogama jeedo inay lafdi iyo macnoba jireen kol kol iyagoo macno wadaagsaday in mithli lagaba cabiraana taasna kolle way dhacdaa muxadisiintana way kaba dhacdaayo macnaha waa sida badan un taasi mahatan oo imika halkan bimilina waa haddana fi lmacna buu raaciyey oo kale oo dee markaa aan ka qaadan karno alfaada qaarkood waxa weeyaan inay ku kala dunaayeenba lakiin xaggii macna ay wadaagsadeen oo lafdigaa bimiliya kuba sugnaa waxba ma anfiyayo mili kolkol waxay u isticmaalaan wax ka acamsan arinkana ay soo qaadaan ee ah lafdi iyo macnoba inay wadaagsadeen wax ka acamsan bay kolkol u isticmaalaan bataaba baabu taxriim iqaamat insan mawdic allah subxana watacala ala subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka